Ganacsatada magaalada Banana ayaa saameyn xooggan waxa ay kala kulmeen fatahaada uu webiga Shabeelle ka saameeyay qaybo ka mid ah magaalada. Ganacsiga ay fatahaadu saameysey waxaa ka mid ah dharka, baagashka, iyo maacuunta. Qaar ka mid ah ganacsatada ay saameysey fatahaada magaalada ku dhufatay ayaa Radio Beerlo ugu warramay saameynta ay kala kulmeen biyaha.
magacayga waa fawsi cabdulaahi biibaxaan saameyn xooggan ee noo geersiisay aniga hadda waxaan deganahay weliba meesha biyaha kasoo boodaya oo godkaas buundada biyaha kasoo shubtaan deganahay maanta saddex birna biyaan dhex jiirayay waan soo cararay xagga shalay aan joogay hadda maanta sarifka agtiisaan joogaa waa kuwa hadda ay daba socdaan hadday iyo dana iga daba yimaadaan inaan cararaa laga yaabaa marka walaahi saameyn xooggan ay dadku yeer- gaarsiiyeen ummadii dhammeed kala carar qarashaan tabar loo lahayn baabuur kiridiisoo rafaade ninkii xamaaley talakaale alaabtaa isaar lacag badan kugu dallaacayo hadda ani waxaan isleeyahay ganacsadaha meeshan jooga ugu tabar xumahay naagahan waxaan ahaa bacahay ka shaqaysta qashinka aniga boqol iyo lixdan iyo abafa ay ugu kabsantay intaasna waa miis lii sameynaayo iyo alaab lay saaraayo qarashaan tabar weynaan galay ummadda iga dadaranoo baqaaradu buuxayaysana kaba baranba kuwaas kunyaalaaba lagu raraaba kunyaale waayo bicii xumo iyo raayab intaas aniga laigi- layga qaatee maxaan u malaynaya dadka kale alxamdulilah ilaaha noo keenay lacagta oo lagu bixinaana ilaahaa na siiyey biyahana ilaahay baa na siiyey waa u baahnayn biyaha beeraha noo baxaayo nabad allaha nagu dhaafiya iyagoo waxna naga dilin waxna naga dhibaateen caafimaadka nagu maraan iyo hawo khayr qabto haddii ilaahay kuu roon yahay xali sagaal saac markay ahayd ay biyahana soo gaareen magaaladana waa ka qaxay bundaweynaan degay meeshii meelaan biyo leh oo lahaynoo macnaha oo laga- la degi karaan degay hadda ganacsigana waa iska dhexdhexaad hadda macnaha waa gadoogan ganacsiga malabkii iyo xabasowdadii haddaan soo bixiyey waa iska dhexdhexaad hadda alxamdulilah rab calayn saameyn ku yeelata biyaha magaalada soo gala haa xoogaa saameyn waa igu yeelatay oo ilaa dadkii macnaha oo macaamiisheeda ahaayaa ma- waa qaxeen dad ceel jaalle aadeen dad macnaha waxay aadeen tuulooyinka kala aadeen marka magaaladii aadaa looga qaxay magaalada aad iyo aadaa looga qaxay ma garat biibahada aad bay noo saameysay waa kawihii ganacsatada magaaladan ka midnahay waxaa waaye aada waa la qaxay waa bannaanka la aaday dadkii kabaha gadinaya xitaa waa ka tegay magaalada wax jooga ma lahan aad bay noo saameyn biyaha waa dukaaminka xitaa waa soo galeen waa alaabaa la rarayaa maanta waxba lama iibinay maanta ay soo galeen biyaha ilaa shalay xoogooda maanta uu yimaaday ilaa buundooyinka ay kor dhaafayeen meel walba way sii tallaabsaneen biyii hore xitaa weligooda buundooyinka ma gudbin kuwan buundada ay korboodayiin biyii hore kuwanaa ka xogan biyii la arki jiray kuwanaa ka daran magaalada aad bay usoo galeen meel ka dhama ma laha